calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada xasuus qor dhakhtar ilkooda aydiin qorto idin diyaariso doctor hiba buubal maalintii taariikhdu ahayd labada march ay ahayd ayaa anigoo jooga eerbortka cigaale magaalada hargeysa ayay agteeda fadhiisatay islaam weyn bay ahayd cabaayad madoobay xidhnayd dubi bay labadii daba ku soconay waqtigii baynu sanad isku dhaafiya sheeko laba saacadood dee waradii ka hadhsanayd markaasay iiga sheekeynaysay waxay igu tiri hooyadeed baa dhimatay sanad ka hor waxaana igu tiri baahi badan bay hooyadeed u dareemayso aad bay ku darsatay waxaan kuuhi iiga sheekee waxay igu tiri waa markii ugu horeysay aan dalka u dhaafo oo aan qolkayga aan galo aan arko qolkaygoo dhan wada siiga oo go-yaasha sariirteeda laga bedelin oo aana uun siyaysanin ama cadar aanu ka uraynin waa markii ugu horeysay aan dalka u dhoofo aan markaan maalintan imaado aan isku dayo inaan seexdo aan seexan kari waayo oo taasna igu wacantay dadkii guriga soo booqday kii hadiyad doonayey ama kii lacag doonayey ama kii alaab laygu soo dhiibo oo doonayey laakiin ma ogtahay maalintii hooyaday ama berigii hooyaday ay noolayd mar waxaan soo geli jiray qolkaygo sari gooyaashi laga bedelay oo daaqadii loo furay oo cadow ka uraayo iyo uunsow ka uraayo oo qurux badan markii hooyaday joogtay dadkaas guriga albaabka igu qaraaci jiray hurdada iga mamnuuci jiray ee iman jiray way u diidi jirtay inay imaadaan ama soo booqdaan waxay ku odhan jirtay safar bay ka timi way daalanta oo way saxanaysaayee aroorta u kaalaya aad iyo aad baan ugu darsaday hooyaday sanad ka hor bay dhimatay iminka da-deedu afar iyo lixdan jir waxaan leeyahay afar iyo toban caruur laakiin weli waxaan dareemay inaan ilmo yar ahay oo aan baahi weyn i hayso laabteeda waxaanan isku xilkaabinayaa daqiiqad kastoo waqtigaygii tagtay anigu hooyadii ka fog ama hooyadii aana tusin naxariis badan iyo jacayl badan aana tusin oo caqligaygiiyo maskaxdaydiiyo jidhkaygabuu ka fogaa maalin sheeke aan akhriyo aan facebooka ka akhriyay inan baa hadal bay soo qortay oo ka hadlaysay hooyadeed waxay tidhi berigeed yarayd oo inan yar ad ahayd kabaheedaad gashan jirtay markaasaad ku kufi jirtay bikoos kabaheedu way kaa weynyihiin adigoo isku dayaaya inaad socodkeeda kole aad u socotid oo isku dayay inaad u eekaatid berigeed yarayd inan yar ad ahayd toobkeedaad gashan jirtay markaasaad ku dhuxlumi jirtay bikoos aad buu kaaga weynaa taas oad waxaa u samayn jirtay siad u dareentid inaad sideeda kale u qurux badan tahay waxaad intaad muraayadii hor istaagtid ayaad libiskeeda iyo indhakuushadaad marsan jirtay sidaad dareemteed inaad tahay gabadha adduunka ugu quruxda badan sideed oo kale hadalka markaad baranaysay hadalka waad ku khaldi jirto si fiican umaad hadli kari jirin laakiin iyada markaas hadalka kuu hagaajin jirto kuu saxiixi jirtay markaad waddada aad mari jirtay qacanteedaad baari jirtay sad u qabsatid adigoo baqaaya inaad keliga waddada jirtid maantana waad ka weyn tahay waad ka dheer tahay waad ka xoog weyn tahay markaad waddada soconaysidna waad ka hor socotaa iyaduna way kaa dambaysaa iyadoo socod culus u soconayso miisaankeeda kordhoo si fiican u socon karin iminka dharkeeda kama heshid bikoos dharkeedu wax qadiimo oo duuga oo aanan xidhanin kabeedana kama heshid waa kabaha islaamaha oo faashin qadiima weeyaan oo faniya hadalkeedana kama heshid bikoos hadalkeedu imanka wuu ku dhibaa bikoos hooyada ilbax maaha wax may baran sidaadoo kale mina jeclid inaad ag fadhiisatid waxaad jecesha inaad baxdid oo hablaha saaxiibka tihiin aad dibadda ay soo raacdaan oo soo cashaysaan laakiin inaad iyada la baxdid ama iyada la soo cashaysid ma jeclid bikoos hooyada ilbax maaha adduunka waxba kama garanayso sheekooyinkeeduna sheekooyin faniya maaha sida sheekooyinka saaxiibadaha haddaad habeenka habsaamtid aad jaamacadda ku habsaamtid guriga kusoo noqotid ay kugu tiraho baxaad u habsaantay waxaad ugu jawaabtaa hooye wan weynaaday ee faraha iga qaad hadalkaas waxaan u qorayaa maanta inantaa waxay tidhi hadalkan maanta waxay kelmadahan waxaan u qorayaa iyo erayadan because baahi weyn baa i haysa oo hooyadii baan dareemaya hooyaday dhowr bilood ka hor ayay dhimatay adduunkuna wuu madow yahay waanu aad uu falxanyay la-aanteed wejigeedan aad u darsaday inan la fadhiisto aan la sheekaysto hooyo ilaahay kuu naxariisto maanta wiigan oo ahayd maalinta bishan ay ahayd maalinta hooyada ee adduunka ayaan hooyadii xasuustay anigoo markasta hooyadii xasuustay ilaayahay daaye iyadoo ah gabadha adduunka ugu qaalisan iyo qofka adduunkaan ugu jecelahay wax kastoo noloshayda aan gaadhinayna iyada ugu wacan wax kastan gaari doonana iyadaa ka dambaysa horta weligaa ma isweydiisay waayo qofka adduunka kugu jecel waayo qofka adduunka jecel inaad ka wacnaatid isaga waayo qofka u diyaar inuu naftiisa kuu huro oo wax kasta u sameeyo daraadda waa hooyada taasu waa run ma jiro adduunka qof kale oo sida hooyada ku jeclaan kara sheekadayna maanta waxa wayaan sheeko gabadh la idhaaho wang iyo inankeedoo la idhaaho lii sheekadan waxay ka dhacday kuuriya hooyadu waxay ahayd inan quray lahayd okay oo laydhaah lii miisaankeedu wuxuu ahaa boqol iyo labaatan kiilo da-deedu waxay ahayd lixdan jar sida macruufka cid walba ay garanayso qofku markuu da-da ku weynaado jirhkiisu inuu subooga gubo ama miisaanka iska yaraado wuxuu noqdaa wax aadu adugu aana la samayn karin islaantaas ayaa inankeedii ayaa xanuustay waxa ku dhacday keliyaha ayuu xanuun kaga dhacay marka wuxuu noqday inuu bil walba ama wiig kasta keliyihiisa la maydho laakiin marka in badan keliyihiisii la maydho ee dhakhtaryaashii waxay dhaheen faa'iido ma laho dib dambe keliyihiisa lama maydhi karo waa saddex waa ina saddex bilood gudahooda loo helo keliyad jirhkiisa naasibayso oo kelida loo geliyo haddaa taa la samayn kari waayana saddex bilood gudihiisa uu dhimanaya marka in badan la baadho dad badan la baadhay oo dad badan ay go-aansadeen inay u tabaracaan keli ayaa qof kastoo la baadho waxaa la arkaa kelidiisa iyo kelida inanku inaana isku mid ahayn ilaa maalintii ugu dambeysay hooyadii la baadho oo la arkay inay keliyadu keliyahoodu ama jirkoodu isku mid yahay iyadoo ay tahay qofka qura kelida u saari kara hooyadiiba waxay tiri anaa kelida u saaraya dhakhtarkii waxuu ku uri sad ugu saari karta adigoo boqol iyo labaatan kiilo ah oo oo lixdan jir a tahay uma saari kartid haddaad doonaysa inaad u saartid waa inaad saddex bilood gudahooda aad iska ridid shan iyo labaatan kiilo sida u awoodi kartid inaad kelida inankaagaad u saartid taasuna wuxuu eegaa wax mustaxiilo aana dhici karin oo aana maskaxda geli karin because miisaankeedu aad buu waana boqol iyo labaatan kiilo da-deeduna waa lixdan jir sannar hore idinku sheegeen aad buu adagta qof markuu weynaado inuu miisaanka iska rido inunkoo dhalinyaraha imanka ayaa saddex kiilo ama shan kiilo ay nagu adagta inaan ridno oo exercise badan iyo jimicsi badan aan sameyno suna saddex ama laba kiilo u ridno haddaba ka waran qof lixdan jira oo miisaankiisu boqol iyo labaatan kiilo yahay laakiin ma xasuusan tihin waxaan idinku idhi waxaan idinku ku idhi qofka adduunka kuugu jecel waa hooyada qofka diyaar ah inuu naftiisa u huro daraadda waa hooyada maxay hooyadii samaysay waxay go-aan qaadatay inay miisaanka iska rido saddexda bilood waxay samaysay inay maalin kasta waxay ordi jirtay labaatan kiilo ayay ordi jirtay oo ay socon jirtay waxbana may cuni jirin waxay ku noolayd biyo iyo cunto yaro basiita iyo khudrad bay ku noolayd wax yaro aadu basiidoo just ay ku noolaan karto waxaa cajiibkee dhacay inay laba biloodoo khaliya gudihiisa iska riday shan iyo labaatan kiilo hadhowtana markay iska riday ayaa hadhowtana dhakhtarkiiba qaniinkiibuu sameeyey way ku guulaysteen inankeeda kelidiiba u saartay oo wuu noolaaday sheeko kaloo maalin dhawata laga sheekeynayeyna waxaa jirta gabadh laydhaaho siisa abuduuxa oo shan iyo lixdan jira gabadhaas iyadoo koob iyo labaatan jira ayuu ninkeeda dhintay markaana uur bay lahaydoo uurkeedu wuxuu ahaa lix bilood inan bay dhashay gabadhaas oo ku nool dalka masaarida ku nool magaalo laydhaha al aqsur al aqsurna waxa weyaan magaalo aada u muxaafado oo dumarka aana loo ogolayn inay dibadda u baxaan ama dumarka loo ogolayn inay shaqaystaan laakiin waxay aragtay marka inantirada dhashay ay aragtay cid masruuftana may jirin reerkeeduna waxba may baran iskuul may tegin sida uu qorto ama wuxuu akhrido ma garanayso cid caawiso ama masruufta ma jirto inanteedana waxay la doonaysay nolol wacan inay ku noolaato oo si fiican ay u korto iskuul gasho marka go-aankay qaadatay wuxuu ahaa inay dhar timiheeda iska xiirtay timiheedaba iska xiirtay waxay gashatay dharka raggay xidhatay dhaashigii ama wejigeeda wujoojisay inay wax mariso raggaysu eekaysiisay waxay ka shaqayn jirtay meelaha ay raggu ay ka shaqeeyaan waxay qaadi jirtay ama masnacyada sibirhka lagu sameeyo ayay ka shaqayn jirtay iyo marmarka hadhowtana markii weynaatay oo xooggeeda uu yaraaday ayay waxay bilaabtay inay ka shaqayso kabaha inay masaxdo wadadii fadhiisan jirtay oo ay kabaha ay masaxi jirtay iyadoo saddex iyo afartan sannadood nin iska dhigi jirto oo aanay cidina ogeyn inay tahay qofka wadada kabaha masaxaya ama sibirhka ka shaqeynaya inuu gabarh yahay qofna aanay maskaxdiisa aanay kusoo dhicin saddex iyo afartan sannadood ayay nin ahayd daraadda inanteeda si u masruufto oo biilka inanteeda ay u hesho marka la weydiiyey oo lagu yidhi sidaad waxaa u kartay inaad samaysa waxay tiri adduunka waxa ugu adag ee gabarh ay samayn karto wayna dumarnimadeeda iyo gabarhnimadeeda ay iska dayso ay nin iska dhigto wax aada u adag buu ahaa laakiin diyaar baan u ahaa inaan wax kasta adduunka inaan sameeyo daraadda inantayda aan adduunka ugu jeclahay hooyo calooshaadu maalin bay ahayd gurigayga laabtaaduna mar kasta waxay ahayd wadankayga ahayd iyo dalkaygay ahayd cadalkaagu iyo uunsigaaguna mar kasta wuxuu yahaa oksijiinkayga iyo nakhaskan qaata buu ahaa hooyo ilaahay ha noo kaa daayo aad ayaan ku jeclahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu